waxaan ku suganayaa xarunta shaqaalaha ee bartamaha magaalada hargeysa oo inta badan a goobta ay ka codeeyaan mas-uuliyiinta iyo madaxda somalilan iyo sidoo kale musharaxiintu ugu horreyn waxaa codkiisa dhiibtay musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanuu warbaahinta u sheegay sidan waxaan salaad u dirayaa shacbiga somalilan meel kastoo ay joogaan waxaan ku hambalyaynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan anigoo ka mida muwaadiniinta somalilan ahna musharax madaxweyne waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey waxaan u rajaynayaa shacbiga somalilan inay si nabadgelyo ah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhigannay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelyaa ku codayno waxaan shacbiga leeyahay nabad ka codeeya muwaadin kastaa xisbigu doono ha u codeeyo waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaala insha allaahu waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhammaato waxaan aad ugu rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento somalilan inay noqoto doorashadii ictiraafka somalilan haddii ilaahay ka dhigo geesta kale isaguna waxaa codkiisa dhiibtay oo yimid xarunta guriga shaqaalaha oo goobta ay ka codayeen mas-uuliyiintu saynu hore u sheegnay musharaxa xisbiga u cid faysal cali waraabe waxaanuu isna warbaahintu u sheegay sidan walaalayaal doorashadan maanta iyo doodaheennii iyo ololaheennii kambeynkan samaynay magaceennoo sii dhimanaya oo ay sii dileen saddexda gole ka dawladda iyo ka guurtida iyo ka baarlamaanka wakiilada oo wakhtigoodii dhaafay oo dhaafay oo dhaafay oo adduunku inaga jeedsaday waxaa inoo soo celiyey subxaana wa tacaala ilaahay oo doorashadaasaynu u gallay ololaha innagoo abaar ka soo baxnay ayaynu doorasho qurux badan oo jaraadka qaarkood ay ku tilmaameen adduunka doorashadii ugu quruxa badneed dalka adduunka in ilaahay subxaana wa tacala na siiyey inu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka aan soo saarnay eenu doorannay eenu kitaabkana dalkayga ku xukumayna diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo hoggaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo dabada wanaagsan anigiyo brofesor abiyan oonu arkayo inaanu lix afarta kaleba kaga habboonnahay inuu ilaahay subxana watacala guushana siiya musharax xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi ayaa isna ka mid ah mas-uuliyiinta codkooda ka dhiibtay halkan ilaahay baa mahadleh ilaaha maanta dalkeena nabadqab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyey baa mahadleh ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu wanaaggaa inoogu dhammeeyo nabadda ah ilaahay waxaan ka rajaynaya inay noqoto doorasho khayr leh oo dalka hore u maraysa oo wanaag inoo horseeda aan innaba wax turxaan inoo keenin ilahay baynu taa ka baryaena maanta anigu dadka waxaa la qaybsanaya farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxii dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxaan ku hambalyaynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kal laheyn dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyaynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa qolada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u aabulan oo si wadanimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya hadda waxaa soo galay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo oo codkiisa halkan ka dhiiban doona inkastoo madaxweyne silaanyo markii uu codkiisa soo dhiibtay ee dibadda u soo baxay aanu warbaahinta la hadal haddana waxaa markii dambe warbaahinta la hadlay afhayeenkiisa xuseen aadan ciigadayr waxaanu afhayeenku v o a u sheegay sidan madaxweynuhu wuxuu gutay waajibaadkiisii xuquuqdiisa dastuuriga ahaa ee inuu codeeyo wuu codeeyey wuxuu ka codeeyey guriga shaqaalaha isagii marwadiisa masiirka madaxtooyada guud ahaanba arrimuhuna si fiican bay u socotaa hambalyo hambalyo somalilan v o dan aad baad mahadsantihin dhinaca kale ergeyga u qaabilsan somalilan wadahadallada soomaaliya iyo somalilan adna aadan ismaaciil oo iyana ka mid ahay dadkii saaka codeeyey ayaa maray warbaahinta la hadlisay waxay sheegtay in somalilan aanay ahayn sidai warbaahinta caalamiga ahi qaarkood ay u dhigaan maamul goboleed waa sida ay hadalka u tidhiya sidaa aad u soo baxdeen haddii aad tihiin muwaadiniinta somalilan waa dhoolato sida u yaallo weeyaan waxay tusaysaa adduunka in aynu somalilan ay ka suuro gasho wax dalal badan oo afrikaa ka suuro geli waayey wax ka suuro geli waayey dalkanaynu jaarka nahay ee soomaaliya dalkii talyaanigu uu gumaysan jiray markii hore waxaa maanta loo codaynayaa ma aha xisbiyo ma aha shakhsiyaad waxaa maanta loo codaynayaa somalilan jiritaanka somalilan inay somalilan tahay dal xora oo jira oo ka mid ah caalamka adduunka shucuurta dadka somalilan wax u sii kordha mooye waxba kama dhicin waxaan maanta lagu faano ayaa maanta somalilan ka dhacaya waxaan doonayaa sidaa quruxda badan ee aynu ugu soo baxnay in ummadduna hadhowto marka tiradu soo baxdo qofka hela loo hambalyeeyo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa